Weli waxaa magaalada Muqdisho ka soconaya afduubka tooska ah ee wadda dowladda federaalka, kaasoo beegsanaya qof waliba oo ku nool caasimadda. Muuqaal saacadihii lasoo dhaafay qabsaday baraha bulshada ayaa muujinaya dad xoogsato ah oo loo qeybiyey kaararka doorashada. Xoogsatada ayaa waxa ay sheegeen in si khasab ah loogu qeybiyey kaararka, ayna ka soo horjeedaan arrinkaas. Waxayna sidoo kale sheegeen in laga soo afduubay iyagoo ku jira shaqadooda nolol maalmeedka.
saan ilaa saan ilaa xaqiisa miya anigoo saan u booran oo fundiyaal shaqaal iskugu jiro dabaqa shaqeeyeen oo sagaal biyaan ah nolol mid gooyo
Dowladda federaalka oo hoggaanka u hayo Xasan Sheekh ayaa waxa ay magaalada Muqdisho ka wadaa olole ay ku sheegtay doorasho cod iyo qof, waxaana si qasab ah kaararka doorashada lagu siinayaa qoys waliba oo ku dhaqan magaalada Muqdisho. Waxaa muuqaallo lasoo dhigay baraha bulshada laga dheehanaya askarta dowladda federaalka oo falgelinayso dadka shacabka ah ee xoogga looga soo saaray guryahooda. si looga qaado sawirro ka turjumaya in ay ku qanacsan yihiin waxa ay ugu yeeraan doorashada cod iyo qofka. Isku soo wada duube, xukuumadda Villa Soomaaliya ayaa looga arrimiyaa xarunta Xalane, waxaana awaamiirta doorashada ka soo baxdaa waxa loogu yeero beesha caalamka.